ka madaxda ah ee siyaasiyiinta maxaa la gudboon ciidanka ammaanka iyo golayaasha qaranka iyo shacbiga somalilan intaba inta aanan halkaa gaarin waa ogtihiin dalkeenna ilaahay mahadii wax ballaaran ballaaran baynu qabsannay wax weyn baynu qabsannay oo aynu ku faani karno waxqabadkeennaasi waa innaga oo gudaha joogna dowladda shacabka dadkeenna dabadda dhammaantood waynu ka wada qayb qaadanay waa ogtihiin oo masalan wadooyinka dalka intiis bilihii u dambeeyey ama sanadiyo barhkii u dambeeyeyba dalkeenna waxaa lagu fooganaa magaalo kastaba sidii loo samayn lahaa wadooyinka iyadoo ay dadkeennu fahmeen muhiimadda ay wadooyinkugu leeyihiin horumarka dhaqaalaha iyo isu socodka iyo nabadgelyada intaba waxaa halkaa ka socotay wadada dawgacad waxaa boorame ka socotay wadada dila boorame waxaa guddi ka socotay oodweyne burco waxaa mid laga waday maxaa idhaahdaa sallaxley hargeysa waxaa lagu bilaabayay kalabaydh gabiiley waa ogtihiin dalkeenna meel walba magaalooyinka waaweyn ee boorame masalan magaalada boorame oo kale ingiriiskii maalintii ingiriiskii degmay ahayd boorame maalintii ingiriiskii degmay ahayd ilaa maanta maanta ka hor magaalada gudaheedu wadooyin ma yeelan waxallo wixii dowlad soomaaliyeed soo maray min ingiriiskii ilaa maanta maantada aynu joogno boorame magaalada gudaheeda maanta ka hor ma yeelanin wadooyin maantana waxay leedahay toddoba wado oo magaalada gudaheeda isaga gudba oo laamiya waxaasoo dhan wax qabsad wey inta badan cududeenna iyo xooggeenna isku tashigeenna iyo yuhuunta wanaagsanee dadkeenna ayay ku timi iyo gacanta dowladda iyo hormuudnimada dowladda iyo dhiirigelinta dowladda waxa inoo dheero mararka qaar ay dhacdaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wadada cad oo kale waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar golle inanka dhallinyarada ah ee ay gacan qabteen ee inankoodii ahaa ayaa tanna wuxuu ka noqday nin xoog ku yeeshay oo cududiisu ama qaradkii uu watay ay qayb libaax oo yaraan bad ah hawsha wadada cad ay qabteen cumar caydiid aad baan ugu mahadnaqaynaa ragga kale ee maalgashiga dalka ku sameeyey ee warshada kookaha oo kale ninka sameeyey isagaba waa uga mahadnaqaynaa jamhuuriyadda jabuuti dabcan hogaamiyahooda dadkaa dhallinyarada ah ee iyaguna dalka maalgashiga ku sameeyey sidoo kale waa loo mahadnaqayaa waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinaynaa dadkeenna qurbatooga ee nolosha shacbigeenna ee dhabka ah qayb weyn ku leh nolosha dhabkaa ee shacbigeenna waxay ku leeyihiin qayb weyn nolosha horumarka dowladnimana waxay ku leeyihiin qayb weyn marmarka qaarna xaggooda waxaa ka timaada waxoogaa dhibaato keeni karta oo ah iyadoo xogta ay hayaan ee ay dadkii ka hayaan kooban tahay ayay ra'yi soo gudbiyaan ra'yiga ama warshaydan kusoo gudbiyaan kusoo gudbiyaan inay telefoon qofka wax ugu sheegaan taasina marmar way keentaa waxoogaa isfahmi waa ah oo gudihiisa ay gacan ka geystaan laakiin maaha waxay u dhanyihiin waa qof qof waa mid mid meel walbana way dhici kartaa iyagana waxaanu ugu yeedhaynaa war inta ay doorashadan iyo kaambeydeenadan socdaan inta ay natiijadaasi soo baxayso waxaan doonaynaa inay faro waliba ogaato marka ugu horraysa waajibka saaran inuu yahay inaynu dhammaanteen ka shaqayno sidii natiijadaasi ay u noqon lahayd mid loo samro muddada ay soo baxayso oo aan laga hordhicin marka ay soo baxdana in lagu qanco wixii ilaahay qoray ayuunbaana go-aanku noqonayaa oo ay natiijadu noqonaysaa maaha wax qof samaynayo maaha wax biniaadmi samaynayo waxa weeye codkii dadka oo laysu geeyey ayuunbay ka dhalanaysaa natiijadaasi intaana sadigba uu garanaya laakiin mid midka ay dhici karto inuu iimaankiisu qoonmo oo ka hor inuu ka horbaxa isku daya oo kadib inuu isku daya inuu hankiisa iyo hungurigiisa siyaasadeed ka xoog rogoraado inuu arko baahida uu dalku u qabo in la joogteeyo nabadgelyada in la joogteeyo horumarka in la aqbalo sharciga in la joogteeyo kala dambaynta taasi ayaan doonaynaa inaynu dhammaanteen dhaktar u noqonno oo aynu dhammaanteen daweyno oo aynu ugu yeedhno inuu inoo kaabiyo inuu inoo kaabiyo saxaafadda ay waxaan leeyahay walaalayaal saxaafaddu waa ogtihiin oo waxay dalka ku leedahay kaalin muhiima kaalintaa muhiimka ay ku leedahay waa kaalintaasi ah inay warkii dadka u kala qaadayso oo ay xogtii dadku ay kale xog la-aan lahaayeen ay xogtii isgaarsiinayso xogtaasi waxka ay wanaagsan tahay waa marka ay xun tahay marka ay xun tahayna waa marka ay been tahay iyo mala awaal ama wax dhinac u adeegaya waxaan doonayaa saxaafadda marka laga yimaado inay khasab idinku tahay inaad dhowrtaan itigiska saxaafadda ee caadiga ah marka laga yimaado inay khasab tahay inaad dhowrtaan xeerkii aynu wada saxeexdeen ee aad ka qayb gasheen ee muddada doorashooyinku ay socoto sida aad u dhaqmaysaan ahaa oo khasab idinku haysagana marka aan ka yimaado in iyadana la ilaaliyo xeerarka iyo shuruucda iyo qaranka u yaalla ee la xidhiidhi kara mihinadiinaas oo dhan oo taasina ay qasab tahay waxaan doonayaan idinku yeedhayaa codsiga wixii aynu aqoon u leenahay aynu ka shaqayno wixii aynu garanayno oo qura aynu ka shaqayno wixii aynu run u ognahayn dadkeenna u gudbino waxa aynaan aqoonta u lahayni dadkeenna dhibaatu ku keeni karaa haddii aynu mala awaallo ama isku dayar oo soke oo aan qaangaar ahayn aynu qalinkeenna u qaadano masalan haddii aad tidhaahdaan waxaanu samaynaynaa mala awaa oo waxaanu bri garaynaynaa cidda ururada soo bixi doonta oo dabadeetana wax iska qortaan oo ay dadka in badaniba rumaysan karaan oo u qaadan karaan inay tahay xog ay idinku hayseen mala awaalkaas ama malayntaasi caalamka way ka dhacdaa oo waa la sameeyaa laakiin waxa sameeya caalamka way ka dhacdaa oo waa la sameeyaa laakiin saaxib waxaa sameeya malaawaalkaas dad aqoon leh oo aqoon u leh oo hawshaasi bartay oo takhasus u leh dad ku bixiyey juhdi ku bixiyey oo wakti ku bixiyey oo soo maray gobolladii dalka oo dhan oo safar dheer galay oo dabeetana la soo kulmay qaybihii bulshada kala duwanaa oo dhan oo soo ogaaday codka dadku halku ugu badnaa markuu istaatistigiskii soo qaaday ee uu boolkii soo qaaday ee uu yaqaanay tiradii guuda codaysay ee uu yaqaanay boolka uu qaaday intuu leegyahay tiradiisa ee uu qaaday meelaha uu ka qaaday iyo calaamadaha uu soo sameeyey kala wada garanayo ninkaasoo wakti badani ka baxay kharash badanna geliya hawshaa shaqada aanu qof qura ku ahayn intaasoo qof ay kala shaqaynayeen ayaa yidhaahda waxaan samaynayaa malaawaal malaawaalkiisaasi inta badan wuu rumoobaabaa ama wuu ku dhowaataa ama wuu beenoobaaba oo meel kale oo iyaduna intaa in lago gelisay juhdiya shaqada noocaasa ayaa kaga guulaysata laakiin inagu ma haysano fursadaas saxaabadeenna meherad kastaoo ay tahay mid kastaoo ay tahay institution kastaoo ay tahay karti uma leh ama awood uma leh mid dhaqaanana uma leh fursadaana ma haysto inuu dhammaan gobolladii dherarkao dhan taagnaado inuu ereyooyinkii looga baahnaa codkaa kasoo ogaado o dhan kasoo ogaado inuu intaasoo shaqaalo ah oo aan loo mushahar siiyey unoo doortaana ugu daray weliba uu dirto ulaan waxaasoo xogaba kaa maqan sidaa awgeed adigoo iska fadhiyey maqsin ka mida maqsinada aad ku shaqayso inaad tidhaahdo waxaan samaynaya malaawaan waa dadka u gudbisaa waa ku dhib dadka adigana waa kugu dhib waan ka digayaa doorashada horteed inaydaan ku degdegin xildhibaan hebel baa soo baxay xildhibaan hebel baa dhacay iyo xisbi hebel baa soo baxay xisbi hebel baa dhacay maalintaasi kuugu dhawaaqo natiijada waxaynala gudboon dhammaanteen inaynu ilaalino wixii aynu u soconnay ee ahaa qaran dimuqraadi ah cadaalad jiritaanka dadkuna wuu tirdhexaadaya qaran kala dambayntu ay tahay waxa uu halkaas ku soo gaadhay ee uu ku higsanayo in la aqoonsado qaran shuruucdu ay ka sarrayso ama sharcigu uu ka sarreeyo qofkan gurigiisa iyo damciisa iyo casabadiisa waxaan leeyahay maalintaasi waxaa inagu waajiba oo inagu waajiba dhammaanteed haddaynu dawlad nahay dhallinyaro nahay saxaafad nahay dururadii tartamay nahay kuwii siyaasadda madaxda ka ahaan nahay raggii tartanka u diyaarka ahaa oo hargeysa marka boqol iyo shan iyo toddobaatan nin ay iska sharaxday rag iyo dumarba ee ay ogii shan iyo labaatan qofka qurayn loo baahnaa inta kale marka horeba way garanaysa inuu qofku intaa ka mid noqon karo iyo inuu shan iyo labaatanka ka mid noqon karo beersanka inuu boqolkiiba intaa shan iyo toddobaad shan iyo labaatan ka mid noqdaa ay ka yar tahay inta inuu kuwa badan ka mid noqdo ayay u badnaanaysay marka qof waliba isagoo sii qaracsan inay timaado ayaa muhiima waxaan mar kale ilaahay ka baryayaa inuu maalintan dhowna inagu guuleeyo oo sidaa u kaambeynka doorashada inagu dhaafay ay nagu dhaafto dabadeetana aynu mar kale u jeesanno xamaasadii socotay bil ka hor ee dhismaha wadooyinka iyo dhinaca horumarka wasalaamu calaykum waraxmatullah